إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah haweeney iyo gabar ay dhashay ayaa ku nafwaayey dad kalena waa ay ku dhaawacmeen duqaymo ay diyaaradaha dagaalka ee kenya ka geysteen degmooyinka salagle iyo saako ee wilaayada jubbooyinka shil ay ku dhinteen shan qof ayaa ka dhacay dalka maraykanka faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro khasaaro badan dhaliyey oo askarta kenya loogu geystay laamo oo ka mid ah dhulka muslimiinta ay kenya xoogga ku haysato degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa waxaa lagu weeraray ciidamada xabashida iyo kuwa la socda ee maamulka koonfur galbeed laba ruux oo shacab ah ayaa lagu dilay weerar ay dabley hubaysan ka geysteen deegaan u dhow magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud wilaayada islaamiga ah ee baay iyo culimmada gobolka ayaa yeeshay shir ay uga arrinsanayeen sidai ay bulshada ugu sharrixi lahaayeen qodobadii iyo fatwadii ka soo baxday shirka labaad ee jihaadka bariga afrika u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan haweeney iyo gabar ay dhashay ayaa ku nafwaayey dad kalena waa ay ku dhaawacmeen duqaymo ay diyaaradaha dagaalka ee kenya ka geysteen degmooyinka salagle iyo saako ee wilaayada jubbooyinka maxamed cali aadan oo tegay labada degmo sawirana ka soo qaaday dhibaatada ka dhalatay duqaymaha ayaa inooga warramaya wararkii ugu dambeeyey mar kale waxaa habeenkii xalay diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya ay duqaymo culus ka fuliyeen magaalooyinka saakow iyo salagle oo ka wada tirsan wilaayada islaamiga ee jubbooyinka duqaynta ka dhacday degmada salagle ayaa lala beegsaday guri ay degganaayeen dad rayid ah waxaana halkaasi ku dhintay laba ruux oo kale ahaa haweeney iyo gabar ay dhashay sidoo kale waxaa duqaynta ku dhaawacmay laba gabar oo yaryar kuwaasoo ay dhashay hooyada dhimatay marka laga yimaado khasaaraha nafeed ee ka dhashay duqayntan cusub ee ay dowladda kenya ka geysatay degmada salagle waxaa sidoo kale burbur xoogan uu soo gaaray tiro guryo ah kuwaasoo ku yeelay halka ay duqaynta ka dhacday aabbaha qoyska ay musiibadu soo gaartay ayaa inooga warramay qaabka ay wax u dhaceen iyo xaaladda ay ku sugan yihiin gabdhaha yaryar ee ku dhaawacmay duqaynta bismillahi alxamdulilah walaal kulley ilaahi subxana watacaala wuxuu qadaray cid reebi kartaa malaha Een, diyaaradihii kulley cad oga hayo ilaahi subxaana watacaala diintiisa ka dagaalamayay baa xalay dhib noo geystay Een, waxaana ay nagu bilaabeen xilli adigu abaara afar saac ee qadaadic markay ahayd saacaddu waxaan u malaynayaa een, laba jeer bay nagu soo laabteen wuxuu ilaahi subxaana watacaala in tooda ay gashay ay ku tegeen waa ku tageen hooyadii cidda dhashay oo xaqiiqatan ilaa muddo aan wada joognayna waa ku tagtay meeshii gabar gashaantay oo gabadha u weyntii ku xigtay ana meeshii bay ku tagtay laba gabdhoodna waa ku hadda aad arkaysaano aada u liito sidaas wax u dhaceen marka waa laba dhimasho iyo laba dhaawac Waa laba dhimasho iyo laba dhaawac wey. marka ilaahi subxaana watacaala baan ku aqoonsanaynaa meeqa gantaal idinku dhufteen waxay nagu dhufteen saddex gantaal marka saddex gantaal bay nagu dhufteen gantaalkii hore labada gabadha iyo gashaantida iyo hooyada ay ku shahiideen Een, iyo dhaawac oo dhanba kuwa kalena guryihii bay burburiyeen waxaan malaynayaa ilaa iyo guryihii cidda hadda ay deganeydna koley waabaad arki doontaano kanaa weli hataa habeen lagu hoy- habeen lagu hoyda xataa isma dhehis saddexda gantaal hal guriya ku dhufteen hal guri bay ku dhufteen guri- gurihii aga aga ahna waa waa kaceen ayagana oo- waa waa dumeen ayagana waa baaba'een marka aad baan maxaa la jira arrinkaas ay noo xanuujisay ilaahi subxaana watacaala baan u sheeganaynaa inu dacwoonayna marka laga yimaado khasaaraha qoysku soo gaara ma jiraan wax kale oo dadka kale soo gaaray wallaahi waa- waxaan u malaynayaa carruurtii wax maruubsan iyo hooyadu waxay dhashay toban canug baa markaasi meesha joogtay Een, labada hadda dhaawaca noqotay iyo labada tagtay waxaan ka inti kale wada nabad qabaan laakiinse waa wada maruubsan yihiin gurigii baa ku dumay waxaa looga soo bixiyey si halhaleel ah ayadoo diyaaraddii ay taagan tahay weliba gantaalka hore markay riday kii dambena aysan ridin baa inta badan carruurta lasoo saaray Een, markii saddexaadna intii dambaa lasoo saaray oo inta yare wareegga ay ku jirtay baa lagu ordayay markii canug lasoo jiido oo lasoo bixiyo ayay haddana xaniinkeedii waxayd marka la dareema laga soo cararay caruurta inta badan jug iyo feerahoo xanuunay iyo muruub mugii alxamdulilaahi ilahi baa ku mahadsan waa oo nabad qabaan caruurta waa laba gabaroo yaryar marka da-dooda iyo qaabkay u dhaawacmeen iyo halkay wax ka soo gaareen gabadhan hadda ugu daran ee hadda lugta burbursan iyo gabadhan kaleba waa isla jiifeen gabdhuhu gabadhan shahiidayna gooni bay u jiiftay hooyaduna banaankaay usoo baxday oo marka diyaaradaha xiinkooda ayaa aad oola yaabtay bay banaanka usoo baxday amni la duqeeyaa kadibna iyadii buu qabsaday gabadhaana keligeed baa shandaroobo ku jirtay ayadon halkaasay ku shahiiday ama caruurtan kale waa isla jiifeen firarkii waa ilaahay subxaana watacaala uun labadan gaarsiiyey kuwii kalena nabadgeliyey ilaahay baana subxaana watacaala qadaray gabdhaha gabdhaha waa isku- waa isku xigaan waa sagaal iyo sideed waa isku xigaan ha sagaal sano iyo sideed sano sidoo kale haweeney eedda u ah ilmaha dhaawacmay ayaa iyagana inooga warbixisay qaabka ay duqeynta u dhacday iyo khasaaraha ka dhashay waxay u dhaceen maxay ahayde masiibo xalay ha- nagu soo hoyatay waxaa waay diyaaradihii oo kenya ka imaanayay xalay aad noo duqooyey oo masiibo lagu riday reer idil bay burburiyeen afar guriyo laba xaas deganaabay burburiyeen La- maamo iyo gabadheedana ku shahiideen laba gabdhoodoo dhaawac halise way waa way yaalaan caruurta dhaawacanta adiga maxaa u tahay ciidaan u ahay walaalkay baa dhala sidee wax usoo gaareen waxay usoo gaareen mid lug baa burburtay jirka dhanna waxaa waaye dhaawacyay ku wada leedahay oo firirtay ku wada leedahay midna feeraha ayaa firirka gala feeraha ee dhaawac ka tahay walhadda xaaladooda caafimaad ka waran xaaladooda caafimaad midda lugtaa saa'id maxay ahayde garaawo ah midda kaleeto waa yaroontahay laakiin midda fee- lugta aad iyo aad bay halis u tahay lugta qaybaa burburtay Haa, lugta dhan way burburtay ilaa lugta hoose ilaa hor Marka- imise guri ayaa ku duntay duqeynta afar guri baa ku dhintay afar guri laba xaas ay kala deganaayeen gurihii kale ee dariska ahaana kulli way burbureen afar keliya lama dhihi karo ilaa toban guri way burbureen laakiin hadda wixii gantaalka uu ku dhacay afar guri waa oo xaasaska ay deganaayeen isla habeenkii xalay ay ahayd markii diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya ay duqeymo ka geesteen magaalada saakow iyagoona burburiyey xaruntii shirikadda hormuud ay ku lahayd magaalada iyo guri kale oo ay leeyihiin dad rayid ah halkan waa xaruntii shirikadda hormuud ee magaalada saakow dowladda kenya ayaa xalay hal gantaal ku dhufatay shirikadda sida idin muuqanaysa gebi ahaanba shirkaddii waa ay burburtay oo dhammaan qolalkii ay ku shaqaynaysay ayaa burbur aada u baaxad leh soo gaaray halkan waa qolalkii ay ku shaqeynaysay shirkadda hormuud gantaalka aad buu u saameeyey shirkadda oo wax uu ka reebay ma lahan haddii ay ahaan lahayd qalabkii ay ku shaqeynaysay haddii ay ahaan lahayd qalabkii ay ku shaqeynaysay halkan waxaa yaala gantaal malaha u muuqda mid aan qarxin oo ka mid a kuwii ay diyaaradda kusoo tuurtay shirikadda gudaha ayaa usii gelaynaa halkan waa xafiiskii maamulka ee ay ku shaqeynaysay shirikadda hormuud si la mid a qolalka kale asigana burbur aad u baaxad leh ayaa soo gaaray kombyuutaradii lagu shaqeynayo waa kuwaana xafiiskii maamulka ee shirkadda hormuud ee magaalada saakow isagana sidan ayuu u burburay qolal kale oo ay shirkaddu leedahay ayaa iyagana ku burburay duqeyntan xooggan sistamkii anteenada ay ku shaqeynayso isagana halkan ayuu ku jiraa oo burbur ayaa qayb ka mida soo gaaray inkastoo uu ceynto kombyuutaradii ayaa iyagana aada u burburay balse waxaa badbaaday bateriyaashii iyo qalabkii sistamka ee ay shirkadda ku shaqeynaysay waa duqeyntii ugu horreysay oo ka dhacday degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waxa ayna duqeyntan ku soo aadaysaa iyadoo habeen hore sidaan oo kale diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya ay duqeymo uga geysteen magaalada saakow iyagoona ku dhaawacay ugu yaraan hal ruux sidoo kalena burburiyey tiro guryo ah dowladda kenya ayaa caado ka dhigatay inay si wuxuushnimo ah u duqayso dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee jubbooyinka iyo gado ee dhaca koonfurta soomaaliya shilay ku dhinteen shan qof ayaa ka dhacay dalka maraykanka dadka dhintay ayaa ah shan gabdhood waxaana ka waramaya qaar ka mid ah dadkii goobjoogga ahaa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun Eh, waa masiibo weyn wax halkan ka dhacay wakhti dambe sidaa ujeedo way dadkii halkani degnaa oo ay soomaalidu u badnaayeen way soo baxeen waxaynu joognaa oo aynu la xiray waddadii halbowlaha u ahayd magaalada minneapolis oo lake street shil baabuur oo ka dhacay oo sida la xaqiijinayo wararku isla dhex marayaan inay shan qof ku dhimatay oo shantuba gabdha soomaali ay ahaayeen oo- oo eh, eh, dad aad u yar dhallinyaraa oo ka soo baxay moolka oo wakhti wanaagsan iyo noloshooda qalinjibin iyo waxa mataqaanaa u dabaaldegayay in maanta musiibadani dhacday waxaa la xaqiijinayaa saddex ka mida gabdhaha inay wada dhasheen weligay allahay arrin ka farxun ma arag Ee, war sugan oo ofishal ah aan hayna male laakiin boliiska qaar waxay noo sheegeen dhimashada waalidku ay sheegayaan inay jirto gabdho yarara oo jaamacado dhigta qaarkood qaarna high school hadda ka garaajuwad gareeyey oo wada a studenti ah oo saaxiibbaa isu soo raacay oo moolkoodii yimid oo ka adeegtay oo rabay guryahooda inay aadaan baa gaari duulaya oo laga yaabo in boliis caylisanaya ma hubo ama iska u cararayay suu yahay ma aqaan baa si xun ugu dhacay oo aad u ordeeyey faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro khasaaro badan sababay oo askarta kenya loogu geystay laamu oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee kenya xoogga ku haysato dhanka kalena degmada diinsoor waxaa habeenkii xalay lagu weeraray ciidamada xabashida itoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee la socda wararkaas oo dhan waxaa inooga waramaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaalo toosa ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala gobollada baay iyo shabeellada hoose haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka baay rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashida ethoobiya ay kaga sugan yihiin degmada diinsoor ee gobolka baay dagaalka ayaa in muddo ah ku socday ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan diinsoor waxaana ay wararku sheegayaan inuu jiro khasaare soo gaaray markii uu dagaalka istaaga kadib ciidamada xabashida etoobiya waxay madaafiic ku garaaceen dhulka ku hareeraysan degmada diinsoor waxaana taasi muujinaysaa inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamada ethoobiyaanka ciidamada xabashida ethoobiya ee ku suga diinsoor ayaa waxa ay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla gobolka baay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada lagu weeraray goofgaduud buurey dhanka gobolka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin helaboorka degmada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saldhigyada ay xalay weerarka ku qaadeen islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda waxaa ka mid ah ciidamo ku sugnaa deegaanka buurcalow ee asna hoostaga degmada baraawe sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellada hoose waxay xala dagaal culus ku qaadeen xare ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ka samaysteen deegaanka lambar lixdan ciidamada uganda ee duulaanka ku jooga gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay la kulmayaan weeraro xiriir ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka laamo ee ku jira gumaysiga kenya waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa kabiin iyo qarax maalin ka hor ciidamo ka tirsan kuwa kenya lagula eegta duulaadka deegaanka maranani ee ka tirsan gobolka laamo rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka laamo ayaa weerar kabiin iyo isugu jira qaraxyo waxay u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya waxaana gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaari kooyal ah oo ka mid a gawaarida ay wateen kenyaatiga ayaa waxaa haleelay qarax loo dhigay waxaana ka dhashay khasaare kala duwan toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaana halkaa ku dhintay halka sidoo kalena shan kale ay ku dhaawacmeen shanta dhaawacantay saddex ka mid ah ayaa wararku sheegayaan inay xaaladoodu tahay mid liidata ciidamadan dhimashada iyo dhaawaca ku noqday weerarka ku qabsaday gobolka laamo ayaa waxa ay ka tirsan yihiin ciidanka gaarka ah ee dowladda kenya dowladda kenya oo sanadkii laba kun koob iyo tobankii duulaan gardarro ah kusoo qaaday waddanka soomaaliya ayaa waxaa hadda dhulalkii ay gumaysta jirtay ku haysta xaalad aysa filanayn kadib markii ay gudaha u galeen cutubyo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo weeraro joogto ah ku haya dowladda kenya laba ruux oo shacab ah ayaa lagu dilay weerar ay dabley hubaysan ka geysteen deegaan u dhow magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud maleeshiyo beeleed u abaabulan habqabiil ayaa deegaan dhaca duleed ka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ku dilay laba qof oo midkood ahaa nin nabadoon ah halka qofka kalena ay ahayd dumar waxaana jira dhaawacyada saddex kale oo rag ah wararku waxay sheegayaan in dadka la dilay ay ahaayeen socoto ayna ka yimaadeen magaalada muqdisho islamarkaana ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb waxayna kusii jeedeen deegaanka xiindheere ee isla gobolka galgaduud xilligaas ayna waddada u galeen maleeshiyaadkan oo daba socday aano qabiil oo horey u jirtay nin ka mid ah dadka deegaanka ayaa faahfaahinaya siday waxu dhaceen waxaa dhacday aada u farxumay xalay ka dhacday deegaanka faragod iyo duleedka caasimada galmudug halkaas oo lagu dilay namadoon cali sheekh cabdille iyo gabar la socotay sidoo kalena lagu dhaawacay saddex wiil oo namadoonka ay ahaayeen qaraabo dhow waxaana jidka u galay oo meesha belaad u abaabulan qaab qabiil dadku waxay ka imaadeen magaalada muqdisho waxayna kasoo degeen garoonka dhuusamareebeed waxayna u socdeen degmada xiindheere ee gobolka galgaduud walaal sida xogta nagu soo gaarayso dadkan waxaa jidka u galay oo goobta wasiiliisha ay kusoo socotay maleeshiya qaab beeleed u abaabulan oo doonayay inay dadkaas jidka u galaan marar badan ayaa waxaa deegaanada uu ka arrimiyo maamulka loogu yaro galmudug ku soo laalaabtay dagaalada la xiriira aanooyinka qabiilada waxaana ugu wacan maamulka oo isku diraya dadka deegaanka halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan wilaayada islaamiga ah ee baay iyo culimada gobolka ayaa yeeshay shir ay uga arrinsanayeen sidii ay bulshada ugu sharaxi lahaayeen qodobadii iyo fatwadii ka soo baxday shirka labaad ee jihaadka bariga afrika sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed ciise munaasabad ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ah ee baay looguna arrinsanayay sidii bulshada wilaayada baay lagu gaarsiin lahaa fadwadii culimada iyo qodobadii ka soo baxay shirweynihii labaad ee loogu tashanayay jihaadka ka socda bariga afrika ayaa ka dhacay wilaayadaasi waxaa kasoo qaybgalay munaasabada loogu hadlayey sidii bulshada wilaayada baay lagu gaarsiin lahaa qodobadii iyo fadwadii culimada kasoo baxday culimo udiinka soomaaliyeed mas-uuliyiin iyo ugaasyo waxaa ka soo baxay kulankan u dhexeeyey wilaayada baay culimada iyo ugaasyada in bulshada sida ugu dhaqsiyaha badan ugu wanaagsan uguna fudud lagu gaarsiin lahaa qodobadii ka soo baxay shirka wadatashiga wejigiisa labaad ee loogu arrinsanayay jihaadka bariga afrika waxaa goobta kulanka ka hadlay sheekh mukhtaar abu muslim iyo sheekh maxamuud iidaale iyagoo tale iyo tusaale ka bixiyey sidii lagu gaarsiin lahaa bulshada wilaayada baay fadwada culimada ee kasoo baxay shirka wadatashiga labaad ee jihaadka bariga afrika
lamaadaba in la daabaco lan baahanya cadad oonka yarayna kumhaba in la daabaco si degdeg eh lan daabaco oo maaragtay meelkas la jeeyow waana la akhriyaw dadka macniyiinta eh oo culimadii leh zucamaa ulqabaa'il leh walgorodka leh iyo dadka leh inshagada camalka ka jiro mubaashirka eh kulli iyo haweenka guud ahaan in lahan akhriyo hormartiyaadkii fatwadii culummada shirkii la maataqubay dhaabka mudilin deersii lahay inaan deersinoon baa waajibani ataballiq maa unzila ilayka min rabbika wa in lam tafcal famaa ballaqta risaala taana wal erri sal alay wasalama shayga addiin aragaas waana diin ah haddii ad ogaatay in ummadda adeersidu waajib dariiq dariiqada martoob nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur gudoomiyaha golaha nuqubada soomaaliyeed iyo suldaan cabdulqaadir daadi afhayeenka golaha nuqubada wilaayada baay iyagoona ka hadlay qaabka uga habboon ee bulshada lagu gaarsiin lahaa fadwada culimada iyo qodobada ka soo baxay shirka wadatashiga jihaadka bariga afrika qaybtiisa labaad anamagabe magaalooyinkaas weyn dibalanakoy walaa hadda layska haysadoona sidiiba hardanka ku socdoona waa dadka oo reer miiga ah aqlabka dadka mujaahidiinta meelaha ku beeno geega sakuurta ka jaro oo dhiijolka baryahay aqlabka qoyan baadiyo wa meelana manta murtadiinta toobanka hata saareno maleeshiyaadka macuusleyda lagu qorahayo baadiyo wa dadka layska haysado madaji dadka isuga ogo dadka isuga anama gabe tanka marida tarkiiska marida iyo hal saaro may ubaahanyiina dadka baadiyada dadka baadiyada sidiiba awalba may waajibnaya hayti in meelaadee la seedo haddana waaba sii waajibtay marka maalmaha suuqa in la beegsado tankala dadka la qabnay inina duwaadkii muxaadarooyinkii dadkii hase goonogoonala kulmo waxaa soo xiray kulanka waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar isagoona tilmaamay in culimada wilaayada iyo dhammaan waxgaradka ay ka qayb qaadan doonaan sidii lagu gaarsiin lahaa bulshada wilaayada baay fadwada iyo bayaanka shirka wadatashiga jihaadka bariga afrika qaybtiisa labaad degmo kasta inaylan wada dhagaaga laakiin in meelo badan la hergeliyo shaqadaasi halmar sa meelo badan ku hergelay yaana iska dayaan haddii ilaahay rasaas daraadiya dad badan lan baahde mushaarakada culimo iyo lahaada doonta haddii ilaahay rage hata kooyi oo shirka ku qeyb galay iyo rikala intaba ku qeyb gaadadaayan haddii ilaahay intay helo korna jaanibka nuqabada yoona rugni weyn waaye ku qeyb gaadadaayan rage hada kooyi iyo rage hordhaamba roogi walaha ka dareeyoon insha allahu tacaala inay diyaar nagadan lan ku baahanyi rage mas-uuliinta ah xeer walaaye iyo xeer degma intaba aniyoona mushaarakeeyeen iya iyoona insha allahu tacaala in sheegana haddii la eryoona doorshiga ku qaadada doonaan iyoona tayow dadka kale markaasi ahlu khayr haddii shucara la hela kulu dalika abuwalha raadiya walaagala heloona walhaka beeriya hooba la doon saara kadib shirkii wadatashiga jihaadka bariga afrika ay dhowaan yeesheen hogaanka sarsare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimada soomaaliyeed ee ku nool wilaayaadka dalka iyo qeybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka qabaa'ilka soomaaliyeed ayaa ahaa mid muhiim ah oo ku soo aadiyay wakhti ku habboon warkii aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa